الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد كتاب كافر يتبناد وكتاب الخراج والإمارة والفي سدح الأسيس قتره kahore waxa weeyaan kharaaj waa kharashkii soo baxayey ee cid laga qaadayay sida gaaladii cashuurta laga ururinayey iyo dakligii dadka muslimiintaa soo galaya imaaraduna waa madaxda madaxtinimadii iyo aadaabta islaamku uu u dhigay fay-una waa maalkii gaalada laga helayay haddii xoog lagaga qaaday iyo haddii sulux iyo heshiis ay saxeexeenba baabu maa buu u baabya yalzamu alimaama imaamka ku waajibaya min xaqi raciya oo ah xaqa ay raciyadiisu ku leedahay raciyaddu waa dadku maamulayo marka imaamkuna waa madaxweynihii raciyadduna waa shacabkii maxay xaq ku leeyihin shacabku imaamka can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi alaa kullukum raacin wardadiiow dhammaantiin waxbaa wada raacdeen wa kullukum mas-uulun can raciyat mid wal oo idinka midaba waxaa la su-aali doonaa maalinta qiyaamaha wixii uu raacay taasi waa si guud si gaarna nebigu u faahfaahiyo waxau ihi falamiiru aladii cala annaas madaxweynaha dadka xukumayaa raacin calayhim iyagu sida xoolaha u raacayo u ilaalinaya wa huwa mas-uulun canhu maalinta qiyaamahana waa la weydiin doonaa wixii uu ka hagaajiyey wuxuu qarribay waarajulu raacin calaa ahli beyti ninkuna reerkiisa ayuu raacay ubadka oorida ehelka wa huwa mas-uulun canhu isagana la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha waalmar'atu raaciyatun gabadhuna waxay raacdoo loo diray oo ay ilaalinaysaa calaa beyti bacliha ninkeeda gurigiisa bacligu waa ninka iyo wa waladihi ubadkiisa wa hiya mas-uulatun canhu waana la weydiin doonaa markaa dad bay mas-uul ka tahay duunyana mas-uul bay ka tahay nafteeda iyo aqalkana waa ka mas-uul waalcabdu raacin qofka addoonka ahi wuxuu ilaalinayaa calaa maali sayidihi ninka iska leh xoolihiisa wa huwa mas-uulun canhum waana la weydiin doonaa fa kullukum raacin dhammaantiin dad yahow waxunbaa wada raacdaana wada ilaalisaan ee qof bilaashxayta ahoo shaqale ima jiro wakullukum mas-uulun can raciyati mid walbana wixii uu raacay baa la weydiin doonaa uu ku bilaabay waanu ku gebagabeeyey nebigu calayhi salaatu wassalaam marka door buu qof waliba leeyahay qof bilaa dowrihi ma jiro rag iyo dumar mid waliba idan qofkii madaxda ahaa ma aha kursiga uun inuu eexaysanayo ama u shaqo tegaye waa mas-uuliyad iyo ammaano ummadeed oo uu ilaalinayo su-aalina ka dambayso su-aasha ilaahay baana ka weyn ta addoomaha ifkan ay su-aalayaan baabu maa jaa-a fii dalabi limaam alimaara wuxuu u baab yahay baabkani raadsasho la raadsado madaxtinimadoo kambayn loo galo kambeynkii aada garanayso ee dadku wax kambayn garan jiray kambayn garaynaya macnaha shareecadda miyuu ku bannaan yahay mowqifka shareecaddu ay iska taagtay waa maxay qofku inuu madaxtinimo doonto halkanuu nebi maxamed ku caddeeyey wuxuu islaamku ka qabo can cabdiraxmaan ibni samurata qaala qaala liya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ayuu wuxuu igu yidhi buu ihi asxaabigaas yaa cabdiraxmaan ibna samura war ninka cabdiraxmaan ibnu samuro la yidhaahdo laa tas'al ilimaarata madaxtinimada ha codsanin oo arji ha u qoranna ha kaambaygarayn sababtana waan kuu sheegayaa fa innaka idaa ucdiitahaa can mas'alati haddii lagu siiyo madaxtinimada adigoo adigu dadka codsi u qadintayoo su-aashay oo yidhi waarbi'i waaye bal bari baritaara oo i riixoo i doorta adiga oo noocaa idhi haddii laguu dhiibo wukilta fiihaa waa laguu tala saaranayaa ilaa nafsi kown naftaadunbaa laguu tala saaranayaa macnaheedu waxa weeye ilaahay garabkaagu ka baxayaayoo waxaa la odhanayaa dee doono taye bal isdifaac oo dee waa ku kaah garabgalkii ilaahay iyo wehelkii baan jirayn wa in ucdiitahaa haddii madaxtinimada lagu siiyo min hayri mas'alatin adigoon codsanin haddii lagu garto oo lagugu riixo ucinta calayhaa waa lagu waa lagu icaanaynaya macnaha ilaahay baa ku garab gelaya marka mushkiladda aynu muslimka ka dareemaynaaba waa intaasu dadku waxaanay la kicilaayihiinee qof waliba wixii xil uu qaaday ugu fashilmayaa garabgalkii ilaahay iyo wehelkii baa ka maqan wax ilaahay garabkaaga ka baxayna dee hirgelin kari maysid oo ma qaadi karaysa marka dhibkanay dadku dareemayaan ee ay leeyihiin markiina la doortay sidanaa la yeelay kanay noqotay way fashilantay sidaan maanaan moodayn inta uu dareemayaa waa wehelkii ilaahay baa ka maqan waxa weeyaan wakilta fiiha ilaa nafsi waa qofkii oo la yidhi ka wad haddaba kursigii heshae bal cagta ka wad sidaa sidaa markaa islaamku waxa uu leeyahay qofka codsaday ma siino xagga dambena waynu ka arki doonaa qofkuba kol hadduu kambaynkaa soo galo waxa weeyaan isagaa danaysanaya mar hadduu qofku danaysanayana eg muu dooneen haddaanu danaysanayn hadduu dadka u danaynayo dadkaa odhan lahaa war shaqada noo qabo waanu kuu baahannahay laakiin kol haddii isagu uu danaysanayo dee meeshani meel dan laga fushado mahe waa mid dadka loo shaqeeya baabun fi dariiri yuwalla waa indhoole madax laga dhigay indhooluhu meeshuu munaasib ku yahay islaamku wuxuu ogol yahay in madax looga dhigo can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed istakhlafa bna ummi maktuum asxaabigii indhaha la-aa ee cabdilaahi bnu maktuum la odhanayay wuxuu madax uga dhigay cala almadiinati maratayni laba jeer taariikhda laakiin sida ku cad lix iyo toban jeer ayuu madax ka dhigay oo beder iyo uxud ay ku jiraan oo dagaaladii yaryaraabay u badnaayeen lix iyo tobankaaba wuxuu madax uga dhigay salaada iyo cibaadaadka inuu dadka tukiyo marka wixii uu qaban kara indhoole waa loo dhiibi baabun fi itikhaadi lwasiiri wasiir in la samaysan karo uu baab yahay macnaheedu wasiirku waa huwa aladii yaxmilu lwasr waa ka culayska qaadaa la yidhaahdaa wasiir marka mas-uulka ummadda u sarreeya howlihii uu dadka u qaban lahaa ayuu u samaysanayaa qaar wakiilaahoo hawshaa la fuliya oo wasiirra la idhaahdo oo midba mid waliba uu leeyahay xaqaa'id macnaha arrinuu xil qaadayo idaa can caaishata qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi idaa araada allahu bilamiir qofka madaxweyneha ummadda waa ilaahay markuu la doono khayran wax wanaagsan jacala lahu wasiira shirqin wuxuu siiyaa wasiir wanaagsan macnaha jacala lahu wuxuu u yeelaa wasiiran xasanan wasiir fiican oo maxaa halkii xasan laga odhan lahaa shirqiga loo yidhi shirqigaa wanaagsan markaa qadama shirqi oo kale waa run horraysay marka tanina waa saasoo kale oo waa wasiir wanaagsan wixii wanaagsan marka la cabiraya ayaa runta la sheegaa marka wasiir fiican unbuu ilaahay ninku khayr la doonay siiyaa siduu ku wanaagsan yahayna waa sidan wasiirku iskama wanaagsano anaa wanaagsanun dadka ku odhan maayo kay dadku wanaag ku sheegaana ma aha laakiin wasiirka wanaagsani waa ka tilmaanta leh inna siya dakarahu hadduu waxaa wanaagsan ilaawo wuu xusuusinayaa waxaa iya waxaa sadilowdee ku dadaal buu odhan wa in dakara hadduu wixii wanaagsanaa xusuustana iyo ammaanadii ummaddana acaanahu wuu garab gelayaa oo uu isberbertaagayaa wuxuu odhaya hawshaas howl inoo taalla haydoo fiicane waa anna waan kugu berbertaagnay inoo wad wa idaa araada allaahu bihi markuu madaxweynaha ilaahay la doono hayra daalik waxaan wanaagsanayn jacala lahu wasiira shirq wasiira suu-in wuxuu u sameeyaa un wasiirro xun siday ku xun yihiinna waxa weeye in nasiya hadduu wixii wanaagsanaa ilaawo lam yudakiru ma xusuusiyaan wain dakara hadduu xusuustana lam yucinhu ma saacido ee waxa wanaagsan buu ayuu ka joojiyaa waxa aan uu u arkayo inaanay isaga dantiisa ahaynna ma xusuusiyo hadduu xusuustana wuu ilowsiiye ama ma garab galaba macnaheedu waxa weeye dad wax xun ula yeelan oo wax wanaagsanba ula taagnayn marka xadiidku ugu horreynba wuxuu inoo muujinayaa dadka mas-uuliyiinta ummadda u ah in xumaantoodii iyo wanaaggooda kaalin ay ka qaataan agjoogayaashiisu dadka la yidhaahdo dhegtay haystaa dhegta maamul waliba wuxuu leeyahy baa la yidhaha cid dhegtiisa haysata oo habeen iyo maalin ku akhrida oo waxa xaqaa'iqaa nooc kale uga dhiga oo warbixinaha siiya oo dadka kalena ka xidho isaga u qufulan yihi marka dadka noocaasoo kale a weeye kuwani oo kolba siduu caalamka u tuso weyey marna wada cagaar buu uga dhigaa marna wada abaar mar wada green mar wada casaan warbixintiisaasu wax ku qabsanaya marka dadka noocaasuhunbaa kala duwan madaxda sirtaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax jira weeye laakiin dadka had iyo jeer sistamkan gaaladu ay ku dhaqmaan waxa weeye si ay u ogaadaan wixii xaqaa'iqah iyagaa isku dayaa cid jihooyin kale oo kuwan ka agdhowaan ahayn inay la xidhiidhaan ama wararka ay ka qaataan ama mujtamaca ay dhex maraan ama si toosa ay u dhex galaan ama daraasada ay sameeyaan qofka mas-uulkaahi marka uu doonayo inuu badbaado kuma koobnaado he keliya kuwan dhegtiisa haystee wuxuu is idhaahdaa arbay been kuu sheegayaana si aada u badbaaddo bal dadka kale mujtamaca ee xorta ah ee madaxa bannaan warayso bal xaqaa'iqa raadi markaasaa siday khulafadu samayn jireen waxay ahayd intuu dadkan oo dhan iskaga tagaabuu mujtamaca dhex gelaya isagoo go- hagoogan oo xaafadaha waraysanaya oo suuqyada tegaya oo indhihiisa wax ku arkaya oo dadka waraysanaya markaasay qaarkood is iyagoon garanaynin isaga ka cabanayaan ee caayayaan qaar kale way ammaanayaan halkaasuu kasoo noodgaraysanaya mashaakilkii oo dhan ila dadkiibu hor ishortaagay si toosa baabu fi isticaayati cala sadaqa waa ka shaqayntii laga shaqaynaya sadaqada soo ururinteedaoo sakadiya taa iyadana macnaha qofku markuu si wanaagsan maalka ugu soo ururinayo muslimiinta dakhligooda inuu maajuur yahay oo abaalmarin uu leeyaa la sheegi can raafic ibni khadiijin qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxau asxaabigaas yidhi nebigoo odhanayaan maqlay alcaamilu cala sadaqa qofka sekada ku soo ururinaya bilxaq sidii sharciga ahayd oo dhabta ahayd kalgaazi fii sabiili illaah wuxuu la mid yahay qof jihaadka galay xataa yarjica jeeruu ku soo noqdo ilaa beytihi gurigiisa oo dakhligii ummadda faqriga foolxumada cadowga intaba lagaga difaacayay ayuu u soo xaraynayaa si xalaalahoo wanaagsan ayuu ugu soo ururinayaa marka wuxuu ka dhigan yahay qofkii hubka qaatee dagaalka safka hore ka galae jihaadka ku jiruunbuu la mid yahay ile dakhliga soo ururintiis wax sahlan maaha dadka waxaa ugu dhib badan inaad naftooda iyo maalkooda ugu timaado halkay iska shabahayaan jihaadka waa halkaa oo qofkii jihaadka galay dadkaa uu ku duulay buu naftooda iyo maalkoodii ugu tegay kan sakadiiyo sadaqada soo ururinayaana maalkoodiibuu ugu tego uhi keena waa isku hawl labadu ninkaad nafta ku qabsatay iyo ninkaad maalka tidhi wax ka keen waa naftiiyo laxajecladu mar bay wada baxaan baa layidhi halkaasay iska shabahaysa baabun fi lkhaliifati yastakhlif madaxweynihii oo madaxweyne kale sii magacaabaya markuu geeriyoonayo sharciga dhexdiisa way ku bannaantay haddaanu reerkoodii iyo inamadiisa toona ahayne ee ay tahay weeye muslimka kale u qalma muslimka kale u qalma wuxuu xaq u leeyahay inuu cidda uu isiraado ummadda way wadi kartaa dee u magacaabo can ibni cumara qaala wuxuu yihi cabdillaahi bni cumar qaala cumaru cumar binu khadaab wuxuu yihi markii sii dhima uu sii dhimanayay innii anigu ilaa astakhlif haddaanan khaliif samaynin laadu waa naafiya haddaanan cid khaliifahoo madaxweynaha muslimiinta u samaynin fa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam dee rasuulkii ilaahayba lam yastakhlif cid muu magacaabin oo ummadda madaxweyne uma sii samayna uu iskaga tegay wa in astakhlif haddaan khaliifo sameeyo oo madaxweynehan idiin cayimana taasina dhib ma laha oo fa ina abaa bakrin qad istakhlafa abubakar sidiiq baa da isna magacaabay madaxweyne oo dee cumar buu magacaabay markuu sii dhimanayay intuu waraaq qoray bui cumar baa madaxdiina marka labada arrimoodba waa bannaantay buuli nebiguna ma magacaabin abuubakarna wuu magacaabay qaala waxau ihi fawallaahi baan ku dhaartay cabdillaahi bnu cumar baa maqaaladan odhanaya maa huwa arrinku ma ahaanin ama cumar mu ahaanin ilaa an dakara inuu sheegay mooyaane rasuul اllahi wa abaabakr salى اllahu عalayh wasalam waradia allahu can abi bakr maa huwa arrinku ma ahaanin ilaa an dakara inuu sheegay unbuu ahaa cumar markuu sii dhimanayay rasuulallaahina wuu sheegay wa abaabakrina wuu sheegay macnaa intan kamuu kordhinine muu sii dhexgelin xaajada cid ma waxyaabo kale muu saafsaafin laakiin wuxuu ihi labada arrimoodba way jireen in qof la magacaabiyo in ummadda loo daayo fa calimtu haddaba waxaan ogaaday buu ihi cabdilaahi nin caqli badan buu haayo annahu cumar laa yacdilu inaanu la simaynin birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam axadda inaanu rasuulka cid la simaynin baan gartay markuu abuubakarna sheegay rasuulkana sheegay doorashadiisu inay u socoto xagga rasuulka ayaan gartay wa annahu baan gartay cumar hayru mustakhlif inuu yahay mid aan khaliif samayneyn khaliif aan samayneyn markuu yihi nebigu ma magacaabin laakiin abubakar wuu magacaabay isaga waxaa ku weyn oo abubakar kala weyn rasuulka halkaa leyrhkaas uu ka shida iga baxay waxa weeye anigu ma ihi ku magacaabaya dariiqada rasuulkaan ka doortay tii abubakar markaasaan gartay inaanu cid magacaabayn magacaabidda halkan uu ibnu cumar anfiya waxa weeye magacaabiddii khaaska ahayd laakiin magacaabid guud buu magacaabayoo dadkii xulka ahaa ee ahlulxalli waalcaqdi la odhanaya ee nebigu uu jannada ugu bushaareeyey tobanka ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ayuu intii markaa joogtay ayuu cayimay oo dee afartii khulafada waxaa markaas sii socday abubakar iyo cumar labadoodii waa kuwan ka baxay tobankii waxaa kaloo isaguna dee dhintay cabduraxmaan ibnu cawf waxa uu ka reebay oo qaraabadiisa ahaa tobanka jannada loogu bushaareeyey ka mid ahaa saciid ibnu zayd afartaasaa laga saaraya lix baa soo hadhaya markaa hormuud ay u yihiin caliy ibnu abi aalib iyo cuhmaan ibnu cafaan marka wuxuu ihi lixdaa nin ee nebigu ka dhintay isagoo ka raaliya ha isku noqdaan ha soo saaraan shaksi cabdillaahi ibnu cumar oo inankiisa ana wuxuu ihi wuu idinla joogayaa laakiin talada waxba loo dhiibi maayo idinkuma leh taasuu uga reebay waodhan inankaa lagu riixee iyo isagaa waliyulcahdiye ibnu cumar talada waxba kuma leh loo dhiibi maayo laakiin dee si ay sabirtiin ugu noqoto ile waa arrin aabbihii laga wareejinaye isaguna meesha ha jooga buu lixdaani waa ina nin keenaa saasay cumaan ku soo saareen marka doorashadu saasay tahayoo marka la doonayo daacadnimo iyo dan in ummadda loo daneeyo dadka ahlulxalli walcaqdi la idhaahda lasoo xulaya waktigii horena saasa abubakar lagu keenay sidaasoo kale unbaa caliy bna abi aalibna lagu keenay cusuurtii khayrka badnayd saasay ku socotay marka waa in loo yeedho acyaanta ummadda mutacalimiinta culamaau diinka ganacsatada dadka sumcadda iyo wajahada kula mujtamaca ee arrimaha miisaami kara sharki iyo khayrka iyo masaalixda iyo mafaasidda iyo mustaqbalka ummadda lagu aamini karo kuwaasaa tiradii la doonaba ha laga dhigay qabaa'ilka gobolada waxaasoo dhan baa laga keenaya kadibna markaasaa la odhanaya dadkanaa dalka iyo diinta iyo dadka danaynaya dadkanaa madax bannaan oon dhuuli ku nool iyo hunguri ahayn abuhunguri iyo weji kumaal aan ahayn marka intiinaas madaxweynaha keena golaha baarlamanka keena golayaasha loo baahan yahay deegaanka keena saasaa la odhanaya marka dadkaasi waxay leeyihin war dee diintiiyo dalku yay naga lumin iyo dadku eh ammaanadan inaga ina saaran tahaye yaynu ku aamini karnaa yaa cid walba la aaminaya markaasaa laleeyahay hebelkaas category wax la idhaha baa loo samaynaya miqyaas ayaa loo samaynaya qofka diintiisa akhlaaqdiisa da'diisa dhaqankiisa waxaasaa la eegaya kaasaa la odhanaya intaasoo qof qofkay soo saareen khalaas marka waa suuraddan cumar binu khadaab uu sameeyey iyo tan ay sameeyeen asxaabtu wakhtigai abubakar doonaya inoo la ballaariyey waana la koobi karaa waana la ballaadhin karaa se ugu fiicani waa sidaas weeye taa haddii laga tago tabarbartaallaa waxa weeye tan gaaladu ay sameeyaan imika ay dimuqraadiyadda yidhaahdaan usuusheeday ka mid tahay oo ah dadka ninkii qaylo iyo buuq badiyo un ama ciyaalo suuq bato un ayamyamtii qadaadweyntaa lasoo ururinaya iyo wax la wada laaluushayo oo ciyaal iyo maati iyo wixii aan waxbaba la weydiin jirnay la odhan jiray aamusa adeer arrinkaa lasoo go-aaminaya aamusoo xishooda noocii odayaashu odhan jireen aamusoo xishood dadkii la odhan jiray dumarkii iyo ciyaalkii ayaa iyagoo faranfardaynaya qaar durbaan loo garaacay qaar marqaansanba qaar hadday doonaan cabsanba waxaasaa la isu keenayo wada buuqaya warqado yarar bay xariiqayaan halkaasaa la isku reebaya anigu mujtamacii doortun buu leeyahy si ciyaalkaa iyo maatidaasi soo saareen dadkii waaweynaa iyo wixii miir qabiyo wixii wax miisaami lahaana saxmaddaabay iska diideen iyo kuyuuga oo weligoodba warqad may xariiqinba kow kolkaasay odhanayaan dabeetana mid wanaagsan baanu doonaynae nasiib darra darxun baa nagu soo baxay dee ka ka xuna kugu soo baxay kuwee loo diray horta noociisii baa loo diroo dee soo saaraye halkaaga iska xejiso sida dameerkaa lagu fuushanaanayo marka gaaladuna taa waxay uga jeedaan dee wax wanaagsan horta iyaga kuma weyna waxaa kaloo iyaga ku weyn in la kala adkaado un waa la tartamayaa in la kala adkaado oo ninkii rooni reerka u hado oo ninkii dad badsan karaa jiniyiisi waxay doonayaan ha ahaadeen oo soo urursan marka waa waa bolosiga iyo dariiqada la marayaa kala duwanba doorashada islaamka iyo iyo tan gaalada markaa dalku ilaa dariiqadaa saxda a la raaco dee ma hagaagayo taana ma ogola shayaadiinta iyo ehelkoodu hadday ogolaan waayaan adiguna aada waddada banaysan kari weydana waalidaasumaad ku jiraysa baabu maa jaa fi lbayca marka sidaasay sax ku tahay waa nidaamka islaamigu wax ku soo saaro wey hadday tahay majaalista majaalista deegaamada iyo ta qaranka iyo ta ummadda herhka u sarreeyada dariiqadaasaa lagu soo saara dad la xulay ayaa wax soo xulaa dad la xulay baa wax soo xuli karaa dad laakiin aan la soo xulin waynaga kasoo horan baabu maa jaa fi lbayca baycada oo ah heshiiska islaamkee la galo madaxweynaha lala gelayo taasiis nidaamka ay u socoto can ibni cumara qaala wuxu uhi kunnaa nubaayicu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaanu kula heshiin jirnay cala samci wadaaca inaanu maqallo onu aqballo ku maqallay kuna aqballay wayulaqinunaa wuxuu noo laqimi jiray fii ma staacta fii ma staacta fii ma staacta waa waxaad karto waa waxaad karto waa waxaad karto ubaayicuka cala asamci waaaca markaan ku gacan qaado wuxuu leeyahy fii ma staacta intaad karto wixii aanu qofku karayn lagu kalifi maayo waa min raxmati rasuuli sala allahu calayhi wasalam taasina waxay ka turjumaysaa naxariista nebiga can caaishata radia allahu canha annaha akhbarat caaisha waxay warantay iyadoo ka sheekaynaysa aadaabtii heshiiska islaamka can baycati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam doorashadii nebiga annisaa dumarka baycadii nebiga macnaha heshiisku nebigu la gelaya annisaa dumarka heshiisku nebi maxamed la geli jiray heshiiskii islaamka ee uu dumarka ka qaadi jiray habku ahaa qaalat waxay tidhi maa masa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku ma taabanin yada mra'atin ruux dumara gacanteed qadu weligii macnaha ragga wuu gacan qaadi jiray markuu baycada islaamkaiyo heshiiska la gelayo ubaayicuka cala asamci waaaca waa waa waa safqat lislaam iyo bayca laakiin dumarka muu gacan qaadayna jaanibta ah ilaa an ya'kuda calayha inuu gabadhaa ballan ka qaado mooyaane faidaa akhada calayha marka uu ballanta ka qaado faacdatu ballanta ay siiso qaala wuxuu odhanaya idhabii iska dhaqaajiyuun faqad baayactuki waan kugula heshiiyey islaamkii yaa ayuha nabiyu idaa jaaءaka almu'minaatu yubaayicnak calaa an laa yushrikna biاllaahi shaya walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna waarjulihin walaa yacsinaka fii macruufin fabaayicunna wastakfir lahuna allah aayaddaa suurat lmumtaxina aakhirkeeda aayaddaasaa la idhaha baycatu nisaa waa heshiiskii islaamka taasuu la gelayaa ilaahay xaqiisa inay siiyaan ay shirkiga ka fogaadaan dadka kalena xuquuqdooda siiyaan dhag marka wuxuu leeya idhabii faqad baayactuki waan kula heshiiyey dhaqaaji waxba gacan qaad uma baahna marka xadiidkaasi waxa uu isaguna sheegay rag iyo dumarba baycada in lala gelayo oo ragga oo qura aanay ku egayn waxaa kaloo muujinaya gabadha ajinabiya dee ooridaadii iyo maxramkaaga toona aanay ahayn aan ahayn taabashadeedu inay xaaraanta hadduu nebigu taaban lahaa wakhtigan muhiimka ah heshiiska islaamka la gelayo ayuu gacanteeda taaban lahaa waxaa ka muuqanaya salaanta dumarka la salaamo aan gacabkaaga ahayn ee xaaraanta saa marka ilbaxnimada dadku iminka ilbaxnimay u fahmeen inay rag iyo dumarku isxafujiyaan taasina islaamku waa diiday can cabdillaahi bni hishaam wa kaana wuxuu ahaa qad adraka nabiya sala allahu calayhi wasalam ninkani nebi maxamed buu soo gaadhay wadahabat bihi ummuhu hooyadiina way la tagtay zaynabu ahayd bintu xumayd ahayd ilaa rasuulillaahi bay ula tagtay isagoo yarbay hooyadii oo magacaa la odhan jiray qaadoo rasuulkay u geysay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah baayichu inankan heshiiskii islaamka la gal fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi huwa saqiirun wuu yaryahay fa masaxa ra'sah madaxiisuu masaxay sida ciyaalka yare madaxa loogu salaaxo madaxuu u salaaxay isagoo barakaynaya nebigu maxaad halkaana ka fahamtay dadka waalan iyo iyo carruurta yaryar iyo inaan lala gelaynin baycadan ila waa heshiis oo uu caqad la guntayo laakiin qofka qaangaadhka ah ee rag iyo dumarba ayaa lala gelayaa baycadan iyo heshiiskan marka intaasuu xadiidkana kuu kordhiyey baabun fii arsaaqi lcumaali wuxuu u baab yahay mushaharka shaqaalaha dadka dowladda islaamka u shaqaynaya engeeg loogu xiiri maayo qarax iyo qalalna ku shaqayn maayaan mushqaayadu way leeyihiin wax si cadoo lagu heshiiyeah can buraydata bni lxusayn can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi man istacmalnaahu calaa camalin qofkaanu shaqo u dhiibno man istacmalnaahu qofkaanu ku howlgelino calaa camalin shaqo farasaqnaahu risqan eanu arsaaqna arsaaqad oo looga jeeda aanu mushahar u qorno famaa akhada bacda dalik intaa kadib wixii uu qaato fa huwa guluulun waa tuugo tuugo qaran booli qaran weeye guluulka waxaa la idhaahdaa hantida ummaddu wada leeda wixii laga qaato marka waa booli qaran qofkan kol haddii la shaqo geliyey wixii loo qoray ee foomkaa lagu buuxiye mushahar u ahaa ee madaxdiiiyo ummaddu ay isla og tahay ee mushahar u ah wixii ka dheeraadah uu qaataa waa tuugo ama hantidan ha ka qaato ama dadweynaha ha ka qaato marka laba midunbaa u furanoo inuu dee wixii isagu kabo oo shaqooyin baartime iyo meelaha gaargaara uu ka kabo oo sida inta kalena ummadda ugu tabaruco oo hadduu mushaharkiisu ku fillaan waaye uu sidaa dadka ugu shaqaylan dalkiisi iyo dadkiisiibuu u shaqaynayaa haddii uu taa xamili kari waayana inuu istiqaalad bixiyu yidhaahdo ma shaqayn karaya wixiina iguma fille eh maca salaama laakiin macmacaan iyo caano yar iyo lufluf iyo laaluush iyo xaaraan waxaa doontaba u bixiyo weliga adunbaa isqancinaye haddaad xaaraanta magaca ka bedasho xaaraani waa xaaraan magacoo laga bedelay manfac u keeni maayo can ibni saacid qaala wuxuu uhi istacmalanii cumaru cala sadaqa cumar binu khadaab baa sekada soo ururinteeda madax iiga dhigan falamaa faraqtu markii aan ka baxay amara lii bicumaala cumaaladu waa caamil iyo cumaal oo waxa weeyaan mushahar buu mushqaayad leh mushqaayad baynu idhahnaa mushqaayad buu ii amray wuxuu ihi inanka mushqaayad ha la siiyo fa qultu waxaa idhi innamaa camiltu lilaah ilaahay daraaddii baan ummadda ugu soo ururinayay sekada waa dadkii iimaanka qabay safar dheer buu gelaya biluu maqnaanaya dad badan buu waajahaya hawl adag buu gelaya markaasuu intuu soo noqday buu leeyay anigu ilaahay daraaddii baan u shaqayn wax mushahar oon doonayay ma jirin iimaankaa taa ka yeedhsiinaya qaala markaa cumar wuxuu ihi khud maa uctiita war wixii lagu siiye qaado ee laguu gartay fa innii qad camiltu anigu waan shaqeeyey calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii nebiga tacamalanii wuu imushqaayad siiyey marka ereygan oo kaleu cumarna yidhiyo wixii cumarow maalkan lagu siiyo adigoon u hanqaltaagaynin qaadi buy hanqaltaagun baa lagu diidan yahay wixii lagu garto ama aada xaq leedahay qaado marka halkaa waxaa inooga caddaatay qofku xataa haddaan heshiis lala gelinba taa hore waa marka heshiis lala galoha xadiidkaa hore mad istacmalnaahu calaa camalin farasaqnaahu risqan tanina waxa weye qofka waa la diray uun wuxuu sugaya wax loo garto wixii loo garto wuu qaadanayaa markaa ilaa hawl buu qabtay qofka muslimkaana waxaa la ogolyahay inuu wax ku qaato bimuqaabili maalih aw bimuqaabili camalih wax maalkiisa qaabilsanoo maalkiisii usoo saaray shaqaynayay ama xooggiisu iyo muruqiisu usoo saaray iyo maskaxdiisu labadaa mid wax ku qaadan karaa can ilmustawrid ibni shadaad qaala wuxuu ihi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh man kaana lanaa caamilan qofka annaga shaqaalo noo ah haddaanu dowladda islaamka nahay falyaktasib zawjatan xaasa kasbado oo ha guursado fain lam yakun lahu khaadimun haddaanu shaqaalo lahayn ama addoon falyaktasib khaadiman addoonna ha soo kasbado oo ha soo iibsado fain lam yakun lahu maskanun haddaanu guri lahaynna falyaktasib maskanan guri ha kasbado ha dhisto qaala qaala abuubakrin baa wuxuu yidhi ukhbirtu waxa la ii sheegay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu qaala inuu yidhi man ittakhada kayra dalik saddexdaa waxaan ahayn qofka ka samaysta hantida qaranka fa huwa haalun aw saariqun waa tuug ama booliqaati macnaheedu waxa weeyaan baahiyaha asaasiga shaqaalaha la daboolaya oo matal dee gurigii iyo ooridii iyo ciddii u shaqaynaysay intaa kol hadduu helay wuu asturan yahay wuu asturan yahayoo dee mushaharkiina wuu dheer yahay oo xadiidkaa horaa soo sheegay waa risqigii waa mushaharkii waa gurigiisa waa gabadhii waa shaqaalihii ile shaqaaluhuna waa qofka had iyo jeer kaalin muhiima buu ugu jiraa innagaa aada u garanayna marka jaariyadda inagu qaaliyooda haddaad weydaba wax idiin shaqeeyaba oo labadiinun ciyaalka xambaarsanaataan waxna baran maysaan shaqayna maysaan raaxaysanna maysaan waa dhibaatada haysata dadka debadda markii la isu shaqayn waayo markaad arkaysaa kaalintu shaqaaluhu ku jiro iyo tacabka dadka siduu uga yaraynayo muhiimaduu leeyahy nebigu liisku ku daray xataa gaadiidkiyaa laga horraysiiyey xadiidka culimada qaarkoodoo daciif ku sheego waad arki laakiin sheekh albani waxau isaga ku sheegay inuu saxiix yahay duruqdiisa markuu isku kabay markaa halkan falyaktasib falyaktasib baa soo noqnoqonaysa ha kasbado ha kasbado ha kasbado waxaa markaa ay noqonaysaa inuu in wax lala ogyaho loo qorsheeyo u noqdo oo haddii aan lagu heshiinin ee mushahar qura uu heshiiska ku galay dee inuu idhaahdo intanaa la baneeyey oo guri iyo gaadhi iyo ori iyo baan iska samaysanaya oo ha kasbada baa la yidhi maya heshiiska waynay ku jirtaa markuu kasbanayo dadka mas-uuliyiinta ah ee darafka ka ah heshiiska ee la saxeexaya waa ina saddexdan oo saxeexaa oo marka horeba ay ku jirtaa dadka shaqaalaha waxa la siinayo haddii aad kolka hore saxeexday inaanad gurina lahayn gaadhina lahayn laguna guurinaynin ee mushaharun aad leedahay intaadaas baad ku daysanaysa allah ku calfaynta ah wuxuu waa inuu yahay waxaan qarsoonayn mid baa yidhi booli qaran wuu imi bannaan yahay maxaa yeele waa baytumaal anna waa baahnahayu haddaad tidhaha boolida qaranka wuu ii bannaan yahay leannu anna waan baahnahay meeshan hor joogaana waa baanki iyo baytumaalki markay iska qaado ood saa isu qanciso socon mayso baabu fii hadaaya alcumaali waa aadaabtii mas-uuliyiinta iyo madax madaxda ummadda madaxda u ah ayaa laga warramayaa maxaa u xalaala ilaa afka waxaad gelinaysa haddaad ilaalin weydo uurku wuu ku qarxi aakhirna way kaa xumaan marka hadaaya alcumaal dadka shaqaalaha ah hadiyadda la siinayo ee shacabku uu siinayaa xalaal miyay garsoorayaasha madaxda hay-adaha wasiirada mas-uuliyiinta ummadda u sarreeya ee qalinkiiyo qaraarka leh ee dadku usoo xeebanayaan had iyo jeer ee sababta wax loo siinaya ay tahay maalin unbuu wax kaa geli doonaaye si yar carbuuno ama hawluu markaa u hayaba ayuu leeyahay ku hagaajiyo ama intuu hawsha u dhammeeyo kadib buu u dhiibayaa waxaasoo dhan عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد نبي وحو استعمل شقالة كدقي نين كميدا قلد غير أزدي يقال له ابن لطبية مقع عسال أورانشري ابن اللطبية وفي لفظ ابن الأطبية لبدا بأسا والله واقع لطبية وطبية نين كان قلد أسوها يو nebigu wuxuu shaqaalo uga dhigay cala sadaqati sakada soo ururinteeda ilaan dakhliga u badan buu ahaa dadka muslimiinta ah loo soo ururin jiray oo boqolkiiba labiyo badh kolka laga qaado qofka raasamaalkiisi iyo faa'iidadiisiina dakhli aad u badan baa dadka usoo urura oo aan u dhoweynka cashuurta fa jaa-a ninkii baa yimi faqaala haadaa lakum wahaadaa uhdiya lii intuu hantigii keenay buui warnimo intaa idin intaa ah haadaa lakum intaa dawladdiina islaamka iyo muslimkaa leh waa kaa wahaadaa uhdiya ilaya wuxuuba is idinka shaabadayso oo ka xalaalayso wuxuu uhi intanna anaa la iisoo hadiyey afwan intanna wahaadaa uhdiya li ilii intani hadiyadaydii weeyaan jicsinkii ilaa iyo sooryooyinkii faqaala faqaama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam calى اlmimbar rasuulku wuxuu isdul taagay mimbarkii فxamid allaha وأnى عalayhi وaqaal ilaahay buu ku mahadnaqay markaasuu ammaanay markaasuu ammaantaa khudbadda bilowgeeda kadib waxa uu yidhi isaga oo wacyigelinaya ummadda ninkanna cashar u dhigaya ase aan cayimayn ninkan oo asturaya wuxuu hi maa baalulcaamili waar muxuu yahay qof shaqaalaa arrintiisu baalku waa xaal iyo arrin maa baalulcaamili nin noo shaqaynaya xaalkiisu waa maxa nabcaثhu waanu diraynaayo fayajiءu fayaquulu intuu yimaadaa unbuu iska odhanayaa haadaa lakum wahaadaa uhdiya lii intan idinka ale intanna anaa la iisoo hadiyey waa aadaabta ummadda loo soxo qof ujeeddadu maaha qof in la fadeexadeeyo ee ujeeddadu qofka muslimkii u socdaa waxa waye qofka in loo toosiyo o loo naseexeeyo dadka haddii aada fadeexadayso boogahoodana aada xoqdo waa inaad tuuraysaad shaydaanka uga tegayso laakiin markaad doonayso inaad qofka suubisaad aada saxdo markaad doonayso isagiina waa la qarinayaa ficilkiisiina waa la abbaarayaa marka boogtii baa laga jarayaa iyo buradii isagoon damqanin dadkiisaasuu ku dhex jiraa nebiga u hor fadhiyaaba ibnu lutbiya nebiguna hadalkuunu leeyay ibnu lutbiyahana waxaan sameeyey muu odhaninba ibnu lutbiyana wuu isogyahay ninka waxaanay ku yimaadeen inuu ogyahay o dee isagiina waa saxmay ummaddiina way saxantay nebigu markaa wuxuu uhi alaa jalasa kaasimuu fadhiista fii beyti abiihi fii beyti ummihi aw abiihi gurigii hooyadii ama kii aabbihii muu iska fadhiyo waa si adag buu nebigu ula hadlay fa yandura dabeetana uu eega ayuhdaa lahu amlaa in loo soo hadiyeeye iyo inaan loo soo hadiyeyn bal markaa muu kala qiyaaso macnaha gurigii hooyadii iyo aabbihii waa luqad iyo lahjad adagoo rasuulku ku cadaadiyey ninka ah gar ugu yeesho shaqadayadii iyo hantidii macnaha shaarhkii ummadda iyo dawladda ayuu ninkani sitaayo lagaga haybadaysanaya ama wax lagu siinayaa shaksi caadiya hadduu ahaan lahaa oo reerkooda uu iska joogi lahaa talow dadku hadiyada ma usoo diri lahaayeen mise waa maya marka nebigu waxau ihi laa yaati axadun minkum lama yimaado mid idinka midihi bishayin min dalik wax ka mida kaah wax ka mida hadiyadda noocaasa qofku lama yimaado oo ma soo urursado ilaa jaa-a bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhu la imanaya hadduu qofku hadiyadaha noocaasa soo urursado qiyaamuhu soo xambaaran in kaana baciiran hadduu awr yahay hadiyaddu falahu ruqaa-u wuu ololayaa aw baqaratan aw baqaratan haddii uu neef la-yahayna falahu khuwaar wuu dinaahinayaa ama wuu ciyayaa aw kaa aw shaatan taycan hadday tahay neef adhiyana way ciyaysa waa codadki codka geelu waa ruqaa waa ololki kallooduna waa khuwaar oo dee waa dibigiioo dinaahinaya ama ciyaya iyo neefkii adhig ahaa oo ciyaya marka wax alla wixii loo soo hadiyeeyey xoolihiisii buu xambaarsan wada ciyaya uma rafaca yadayhi markaa nebigu gacmuhu kor u qaaday xataa ra'aynaa jeer aanu aragnay cufrata ibtayhi labadiisa kilinkilood caddaankooda hoose uma qaala markaasaa wuxuu uhi allaahumma hal ballaqtu ilaahayow waan gaadhsiiyey hal ballaqtu ma gaadhsiiye allaahumma hal ballaqtu ilaahayow ma gaadhsiiye waa istifaam bimacnaa taqriiri oo allaahumma hal ballaqtu allaahuma qad ballaqtu ilaahw gaadhsiiye ilaahw gaadhsiiye ilaahw anigu waa kuwaasoo laaluushkii iyo hadiyadihii iyo wixii dadka kharaabinayay aakhiro seejinaya anigu waan u diiday iyagu waxay doonayaan bay yeeli dee wey marka halkaas waxaa kaaga caddaaday wax kaleba iska daayoo la marmaroojiyayoo wixii laaluushahaa wixii hadiyad ahaabaaba la diiday qaadigoo qurana maaha waa mas-uuliyiintii oo dhan waayo dadkani waa muwadafiintii dadkii shaqaalaha ahaa weeye qolyahaanu dee nabigu dire wax soo ururinaya can abi mascuudin alansaariyi qaala wuxuu uhi bacahani nabiyu sala allahu calayhi wasalama saaciyan nebigu wuu idiray anigoo xoolo soo ururinaya uma qaala markaasaa nebigu waxau ihi indaliq abaa mascuudin indaliq tag abaa mascuud ya abaa mascuud ninkan kunyadiisu caynkaa tahayow xoolaha soo ururi walaa ulfiyannaka yaan kula kulmin yowma alqiyaamati yaan kula kulmin tajiiu adigoo imanaya oo calaa dahrika baciid dhabarkaagana uu saaran yahay awr min ibili sadaqati geelii sekada ka mid ah lahu ruqaa'un ololaya qad qalaltahu aada xaday war bal shaqo tagoo qiyaamaha awrad xambaarsan tahay oo ololaysa hala imaninba waa cida geela neef geelahoo cod leh oo dushaada haddaad boqol qaadatay boqolkaa la isa sii saaraya la rasaynaya haddaad ka badisa ilaahay baa yaqaan siduu isu saaraya waxaasoo dhan baa dhabarka lagaa saaray intoo la ballaadhiyo dhabarka hadii diyaarad laga dhigo marka adigoo xoolo dhabarka ku sitay iyo hadiyado ad leeda waa la issoo hadeeyey waar ha ila iminin buuri qiyaamaha waar adigoo dummadaadu saafi tahay qiyaamaha kaalay si aada u adag buu nebigu sawir buu siiyey cajiibahoo uu ugu diidayo tuugada qaala wuxuu ihi idan laa andaliqu tegi maayo qaala markaa wuxuu ihi idan laa ukrihuka dee ana ku dirqii maayo de meeshiiba hadday caynkan u ikaaranta oo wixii yaree taabatay dhabarka lagu saarayo aakhiro anigu shaqadan qaban kari maayo dee ana kugu kalifi maayo iska joog buuhi xaafadiina war kubayntaasu ku dhan ninka hawshan qabanaya iyo ammaanadan ee ka xalaal miiran kalayn baanu diranaynaa waa kaafiyo kala dheeri dee adiga arkaya dadkiina maanta kii markaa aan la geynin meel xoolaha ummadda uu ka cunayo wuxuu isu arkayaa nin la caameeyey oo aan mansaf hagaagsan loo dhiibin buu isu arkaya macnaha heerka wixiiba gaadhay macnaha waa la xalaashaday wixii in la xalaashadaa buu gaadhay laakiin qofku isagunba hoos usii daadegaya baabun fii maa yalzamu alimaama wuxuu u baabiyey imaamka wixii ku waajiba min amri raciya oo raciyada arrimaheeda ah iyo walxajabati canhu inuu iska xijaabo miyay u bannaanta dadka raciyadda ah arrimahooda sida la doonayo inuu u maamulo iyo walxajabatu xajabadu macnaa waa inaad iska xijaabto miyay bannaanta sharci ahaan maya haddii uu iska xijaabana inkaarta dhacaysa can maryama alsdi qaala dakaltu calaa mucaawiya ninkaasi wuxuu yihi asxaabigii mucaawiya madaxda ahaa ayaan gurigiisa ugu galay faqaala wuxuu uhi maa ancamanaa bika abaa fulaani wa hiya kalimatun taquuluha alcarab waa kelmad carabtu tidhaahda buui ereygan carabta iska isticmaasho qof u yimi markay ku farxeen maa ancamanaa bika abaa fulaan ilaan isagoo abaa fulaan waxa weeyaan ninkaa maryam buu sheegayaa kunyadiibuu ugu yeedhay kunyadiisiibuu ugu yeedhay abaa fulano marka maaduna waa tii tacajubiyad ahaydoo macnaheedu waxa weeye maa shay-un cadiimun acdamanaa bika ancamanaa bika shay weyn ayaa noogu kaa nicmeeyey waxa noo kaa keenay waa shay weyn macnaha imaatinkaagu wax aanu ku nicmaysanay weeye waxa farxad noo ah inaad noo timaado saasay odhan jireen adigoo qofkii intuu yimid tarxiibkiisi iyo soo dhowayntiisi baa waxaad leedahay maa ancamanaa bika shay weyn baa noogu kaa nicmeeyey waxa aanu ku nicmaysanay inaad noo timid insha allah ayaanu ku faraxsanay imaadkaagu faraxsana faqultu waxaan idhi xadiidan samictuhu ukhbiruka bih ukhbiruka waxaan kuu warrami doonaa xadiidan baan kuu warrami samictuhu aan ka maqlay bihi isaga nebiga aan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam xadiidan maqlaan kuu sheegi samictu rasuula llaahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu nebigaan maqlay isagoo leh sidan soo socoto macnaa ninkan wuxuu ugu farxay dee cilmi buu ka filayaa sidii uu ka filayuunbuu u qadimayoo xadiid madaxda si toosa u taabanaya oo uu ugu naseexaynayo ayuu nebiga uga sheegay nebigoole baan maqlay buuli man wallaahu llaahu caza wajal qofku ilaahay u dhiibo madax uga dhigo shay-an min amri lmuslimiin arrimaha muslimiinta wax ka mida qofku ilaahay madax uga dhigo ama madaxweyneha ahaato ama heerka ka hooseeya ha ahaado faxtajaba iska xijaaba duuna xaajatihim wa khallatihim wa faqrihim baahidooda sokadeedu ka xijaabtay baahidoodiioo halkaa taalla inta ka sokaysu xijaab dhigta ama dadka ilaaliya ama albaabuu ka soo xidho wuu iska ilaaliyey borigaadhye iyo albaabbe iyo waxbuu ka xidho wuxuu yihi noocaa xaajada leh ama faqriga leh ama khallada leh khalladuna waa baahidii yaan la ii soo dayn macnaha waxaanay dadku ula imanayaane baahiyahooduna waa wixii ay isaga u doorteen inuu gu inuu qof walba wixiisa siiyaa shardi maaha ilaan dadku way dalabaad badan yihin qof baa wuxa aan u lahayn doonaya marka isaga waxaa laga doonayay qofka baahan wuxuu xaq u leh inuu siiyo waa intaa ee baahi walba waa la fulinayaa maaha oo dadka qaarkood baa baahi aanay xaq u lahayn dalbaya taas waa qadeed la xidhiidha cadaaladda kaa laftiisa baahida leh ee aan xaq u lahayn waa inu qanciyaa laakiin inuu iska qariyo maaha ma joogo un la xokayntaa inuu ku idhaahdo adugu mayada un hay kii ku weydiiyaba ma joogo maanaan arag ma ogin niimka ka dah qofka sidaa sameeya raciyadiisii markay doortaan iska xijaaba ixtajaba allaahu canhu ilaahayna wuu iska xijaabaa oo isma tusiyo duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqri baahidiisa isagoo baahi qaba qiyaamaha ayuu ilaahay yidhaha ma arki karo baahidiisana lama fulinayo balaayo qaba wey ummaddiisii aanu cadaalad samaynin marka aadaabtii waxaa ka mid a hogaaminta inuu insaanku ummaddiisa qanciyo oo wakti uu siiyo waktigu raaxaysanayo mauu nafisayo danihiisa gaarkaa mooyaane wakti waa inay ummaddu yeelataa ballaadhan oo ay heli karto wakiillo waa inuu sameeyaa ciddii la qancin waayo waa in isaga loo keenaa wuxuu leeyahay waa inuu siiyaa ballan u qaadaa wakti u qabtaa kii waxaan aan loo haynin waanu idhahdaa ma hayne raalli naga ahaw kii kale waanu idhaahdaa xaquma lihida raalli ahaw waxaagii waad heshay dadka noocaasa kuma jirtid adigu ummaddii waanu kala diraa qofka hawluhuna way iska fududaanayaan kolkaa qaala wuxuu yihi markaas raawigu fajacala rajulan nin buu u sameeyey mucaawiya calaa xawaa'iji nnaasi muraadyada dadka mucaawiye markuu ninkan asxaabigu yimi xadiiskan ku dul akriyey madaxweyne muslimiintu waa mucaawiyana hawri dee war mushkilad baaba dhicibe nin dhan buu xog arrimaha dadweynaha u magacaabay agaasimaha arrimaha dadweynaha ayuu magacaabay wuxuu adu xafiiskaa fadhiiso oo dadka hawlahooda egoo xallo wixii ii baahan soo gudbi waa markaas sida loo baahan yahay qofkii aad u tagtay inaad u saxdo wey can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi maa uutiikum min shayin waxba idinma siinayo wamaa amnacukumuuhu waxna idinma diidayo in ana maa ana anigu ma ihi ilaa khaasinun qasnadhayaanahay qasnadhaye iyo ammaanahaye ayaan ahay haddaan nebi maxamed ah adacu waxaan dhigayaa arrimaha xaysu umirtu halkii la ifaray warnimayo maalkan ilaahay ammaanahayaan ku ah mee cid walba ma siiyo meel walba kuma bixiyo anigu waxna idinma siiyo waxna idinma diido ilaahay baa wax idin siiya waxna idin diida marka qofku ilaahay yidhi sii waan siinayaa qofku ilaahay yidhi ka daa waan ka daynayaa sidaasuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam waa qancintii ummadda uu qancinayay qancintii bay ka mid dadku hadday ku ogaadaan inaanaad waxba qarinaynin aada qancinayso qofkii uu kuu imanayaa dabeetana waad ku qancinaysaa waxa inaanu xaq u lahayn dee wuu iska tegayaa markaa dhibsan maayo marka maadu waa naafiya maa uutiitukum maa uutiikum min shayin wamaa amnacukumuuhu waxna idinma siinaya waxna idinkama manciyayo ka wax bixiye wax manciyaa waa ilaahay anna ammaanahayaani khaasinku waa istorwale iyo kaydhay dee kaydsi ilaahay maahayaado markaa saasumaa wax ku socodsiinaya waxba yaynaan iscanaaninino aynaan istuhmin can malik bni aws bni xadafaan qaala dakara cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab wuxuu sheegay buu yihi yowman maalin al fay fay uu wax ka sheegay fay ah waa qaniimada iyo maalkan gaalka laga soo qaada iyo fa qaala markaasaa wuxuu yidhi maa ana anigu ma ihi biaxaqa mid idinkaga habboon bi haada alfay-i minku fay-a isagaa anigu idinkama xigo biaxaqa bi haada alfay-i minku anigu xoolahan idinkama xigo gaalada aynu ka soo helnay macnaha cumar wuxuu u sheegayaa qasnada iyo kaydkiiyo ammaanada ummadda oo hayuu mas-uulka ka yahay inaanu dadka ka xigin waa sida ay dareensan yihin shacab shacabku waxay dareensan yihin inay marti uga yihiin mas-uuliyiinta maalkooda waxay leeyiin kol hadduu meesha isagu xukumo rugtiiyo reerkaba isagaa leh dadkiiyo dunyadii iyo xoolahaba isagaa ka arriminayo oo sida xoolihiis sida xoolihiisiibay u aaminsan yihin inuu u leeyahy mana laha dee qofkan suuqa jooga iyo kan kursiga hor fadhiya saxiixa waa isugu midun waa laba adduun laba qof oo u siman weeye adduunka madaxda markay miyir qabaan ay kalsoonida qabaan aanay adduun doon ahayn saasay isu baraxaan cumar wuxuu leeyahay dadkiinanow waxaanaan hayo idinkama xigo aan hayo oo aan saxeixa laakiin idinkama xigo istoorhkiinnii iyo qasdadiinniun baan hor fadhiya ilaaliyahi baana wamaa axadun minaa qof inaga midihi biaxaqa bihi kagama xaq laha min axadin qofka kale qof kale oo qasnadan qofka kale ka xigaana ma jiro macnaha qaraabadiisuu taana ku deerifaynaya iyo la shaqeeyayaasha iyo wasiirada qof qof ka xiga qasdadan ma jiro waa loo siman yahay maalkaa kaydka iyo baanka iyo qasdada qof qofka anigu idinkama xigo qof kale oo qof kale ka xigaana ma jiro waynuu simanay ilaa annaa anagu buuhi haddaan nay madaxda calaa manaasilina waxaynu taagannahay darajooyinkeenni min kitaab illaahi caza wajal kitaabka ilaahay halkuu ina dhiga baynu taaganni kitaabkaa ina kala qaadqaaday qof walba waxa qori la siinayo iyo qof waliba wuxuu calaf helayo kitaabku qaarkood wuu sheegoo fuqaro iyo muhaajiriin buu sheegay iyo dad kale oo iyaguna muxtaajiin ahoo dee baahan oo qur-aanku uu ka warramay lilfuqaraai almuhaajiriin iyo wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar iyo kuwaas ilaahay uu leeyahay waa yaxsabuhum اljaahilu akniyaaa min atacafuf waa dad iyaguna baahanoo dee qofba qur-aankaad sheegay wixii la siinayo waqasuma waqasuma rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkuna waqasmi rasuuli lah iyo qeybtii nebiga qur-aankuna dadka wuu kala qaaday qeybta nebiguna way kala qaaday oo de nebigu dadka ma simi jirin marka sida loo kala qaadqaadaya waa sida faالrajulu waqidamu wالrajulu wabalaawu wالrajulu waciyaalu wالrajulu waxaajatu saasaa dadka loo kala qaadaya waa nin iyo horrayntuu raanka islaamka usoo horeeyey waa nin iyo waxqabadku islaamka u qabtay waa nin iyo ciyaalka faraha badane uu leeyahay waa nin iyo baahidiisa waa saas wey nin waxaa la odhanayaa ninkani islaamku usoo horeeyey adduunkiisii islaamku ku dhameeyey waa amaahiyey waxaasaa la siinaya wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar asaabiquuna alwaluun ayaa la leeyahy wاrajulu wabila wabalaa-u nin kale iyo balaayadiisa nin kale ayaa waxa wax lagu siinayaa balaayadiisa balaayo uu muslimka u leeyahay maaha waa balaayo u gaalka u leeyahay maalinka ragiseelo ayuu wacdaro iyo balaayo badayaa gaalka dee waxaynu soo marnay dadkii dagaalamayey oo si gaara ragga qaarkooduu nebigu waxu siinayay wixii la odhan jiray maxay asalab u leeyahy ninka hebel dila ama intaasoo nin sidaasu dila furkiisuu leeyahy marka ninkan dheeraad qaniimadiina ragga uula qaybsanaya raggii gaarka ahaa ee uu dila dhibaatada badnaana wixii ay siteen buu qaadanaya waa balaagiisi mid kale warajul wa ciyaaluhu baa lagu siinaya ciyaalkiisa oo waxaa la odhanayaa hebel waa muciid macnaha lahu ciyaal kaiiruun ciyaal badan buu leeyahayoo in loo badiyaa buu mudan yahay nina waa suka oo waa kelig solaano ah nina shan iyo toban ciyaalu xambaarsan yihi khalaas loo simi maayo warajulu waxaajatu mid kale iyo baahidii midna waa qaniyo uu iska asturan yahi midna waa baahan yahi war halkaasaa dadka kitaabku dhigay oo qaybta nebigu dhigtaye siday wuxuu yara kala xigxignaa waa sidaase kanaa kursiga ku dhowiyo ka hayste isxigaaniyo isaga ayaa waasito noqda iyo waxaasi ma jiraan madaxtinimadu markaasay qurux badan tahay macaanta baabun fii qasmi lfay wuxuu u marka halkan xagga icraab ahaan farajulu ninka iyo wa qidamuhu waa yustaxaq yastaxiq ayuu wax ku mudanayaa ninkii iyo horreyntii uu horreeyey ayaa yuqadaru lahu wax loogu qadaraya marka haddii uu noqday mubtada iyo macduufkiisii ku cadfanaa khabarkii un baa loo soo qadari baabun fii qasmi lfay waxaa gaalada laga helay sida loo qaybinayo can cabdillaahi bni cumar annahu dakala calaa mucaawiyata mucaawiya oo markaa madaxweyne abu cabdilaahi u galay fa qaala wuxuu yihi xaajataka abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan ow muraadkaaga sheeg fa qaala wuxuu ihi caaa lmuxarariina ayna hu ayna huwa caaa lmuxarariin kuwii la xoreeyey wixii la siinayay mee addoommadii addoonnimada ka soo baxay ee iminka xoroobay waxbaa la siin jiray lagu maalgeliya ay mujtamaca ku dhex galaan mee fa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan arkay awala maa jaa'ahu shay-un markuu maalu yimaado bada'a bilmuxarariin kuwa la xoreeyey buu ku bilaabaya waa qof addoonnimo ka soo baxoon adduun lahayn iminkuu xoroobay mujtamacii muslimka waxaa la doonayaa si miyir qabto inuu ugu biiro dib u dejin baa lagu samaynaya iyo maalgelin sake iyo sadaqa mid kasta waxaa laga siiye qeyb baa jirtay qasdada muslimka laga bixin jiray qism almuxarariin dadkii la xoreeya waka ah intaasoo lacaga qaado shaqayso can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka utiya waxaa loo keenay bidabyatin shandad dabyada deeradana waa la odhan jiray shandadna waa lagu tilmaamayaa imanka fiihaa kharasun kuul baa ku jirta dumarku xidhaan oo qiimo badan fa qasamahaa wuxuu u qaybiyey lilxurati waalama xortii iyo addoontii addoommuhuna qaar ay xidhaan dumaa dumarka xortiina xidhaan qaalat caaishatu waxay tidhi kaana abii radia allaahu canhu aabbahay abuubakar wuxuu ahaa yaqsimu lilxuri waalcabd qofka xorta aana waxbuu siin jiray qofka addoonka aana waxbuu siin jiray can cawf bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه waslama kaana nebigu waxau ahaa idaa ataahu fayu marka maal soo galu u yimaado kaalada laga helay qasamahu fii yowmihi maalintiisaasuu qaybin jira ila baahi baa taalla wax loo sii dhigtoo dadka loo warwareejiyaa ma jiro faacda alaahila xadayni faacdaa nebigu wuxuu siiyey alaahila saaxib alahli ninka xaas leh xadayni laba qori waa acdal casaba xada casabkuna waa qofka dhallinyarada ama doobka iyo gashaantida hal dheef buu siiyey dadka fuqaradaabuu wax siinaya marka wuxuu leeyahy ka xaas lihii laba qori buu leeyahy ka dhallinyaradiina hal qori buu leeyahy hadduu kan toban kun siiye kan shan kun buu siinaya baahidii saada fii riwaayatin faduciinaa waa naloo yeedhay haddaan asxaabtiina wa kuntu waxaana abuuhi asxaabiga xadiidka warinaya udcaa qabla camaar camaar binu yaasir intaan loo yeedhin anigaa la ii yeedhi jiray fa duciitu waa la ii yeedhay faacdaanii xadayni markaa nebigu laba qori buu siiyey wa kaana lii ahlan dee xaas baan lahaa uma duciya bacdii camaaru bnu yaasir camaar ibnu yaasir oo mujaahid weyn oo qadiima ayaa loo yeedhay fa acdaa lahu xaqan hal qori buu siiyey waaxidan keliya xaas ma lihid weeye raggii hore inkastood ka mid tahay haddana xaas baanad lahayn hal qori baad leedahay ma odhanayo mee qoladii markii hore aan ahay iyo saas iyo sharax kalsoonidu markay jirto qofku ma doodo kalsoonidana cajiiba baabun fii arsaaqi duriya waxaa halkana la sheegayaa dadka carruurtaa waxa la siinayo agoomaha laga dhintay wey duriyadani kuwaa dhashay imika maahae waxa weeye caruurta yaryare soo koraysa ee ummadda u dhalatay iyo da-yarta cid daryeesho aan lahayn agoomaha iyo fuqarada iyo caydha iyo ciyaalka ah ee kuwii la xoreeyey waynu soo marnay ninkii xaaska lahaana waynu soo marnay dumarkii baan soo marnay waxaynu halkana maraynaa ciyaalkii iyo xaasaskii cid daryeesho aan lahayn ee fuqaradaha can jaabir bni cabdilaahi qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu nebigu wuxuu ahaa mid yidhaahda ana awla nnaasi aniga ayaa u xiga bilmu'miniina min anfusihim mu'miniinta naftoodaan ka xigaa buu nebi maxamed yidhi dadka mu'miniinta ah ee ashahaadanaya aniga ayaa naftooda ka xiga qof walba naftiisa siduu uga xigana wuu fasiray man taraka maalan faliahlihi qofka maal ka dhintay reerkiisu ha qaato waman taraka daynan qofka dayn ka dhintay aw dayaacan ama caruur lumaysa fa ilaya wa calaya aniga ii keenoo isoo dul saara fa ilaya wa calaya marka taa cid kaloo laga helaa ma jiroo dee waa dantaadii naftaaduna dantaada ma wado reerkiinuna dantaada ma wadaan inay ku halaagaan baaba laga yaabo ay waxaaga cunaan ama carruurta waxooda ka cunaan dhaxalka laakiin nebigu wuxuu leeyahy wixii dheefana iska haysta wixii dhibana ii keena halkaa waxaa laga fahmayaa baalka muslimiinta wixii yaalla waa la liistaynayaa bulshada baahanooda kolkaasaa la siinayaa biil can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man taraka maalan faliwarasati qofka xoolo ka dhintay dhexlayaashiisaa leh waman taraka kallan fa ilaynaa qofka culays ka dhintayna culays annaga hanoo keeno culaysku waa maxay waa dadka ducafada agoomaha naafada ciyaalka yaryar dumarka ciddii aan waxba haysan baa culays dadkuu yaqaanaa qofna wuu fududiyo waa qof isku filan qofna waa qof culus oo caydhahoo adiga ku dul saaran nin waliba kiisa baahana keena buui marka halkaa waxaynu ka fahamnay siduu nebigu u daryeelayay dadka bulshada baahan can jaabir bni cabdillaahi can inabiy sala allahu calayh wasalam kaana yaquulu ana awlaa bikulli mu'minin min nafsi waa siduu qur-aankuba sheegay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu isagaa mu'miniinta ka xiga naftooda faayumaa rajulin taraka faayumaa rajulin maata qof kasta oo dhinta nin kasta oo dhinta iyo gabadh kasta oo dhinta dhimata wa taraka daynan dayn lagu leeyayna ifka kaga tegey fa ilaya xaggaygay ahaatay daynta anaa bixinaya waman taraka maalan qofka xoola ka dhintayna faliwarasati dhexlayaashiisa aleh waa arin cid kale aan laga helin rasuulka mooyaane iyo khulafadiisa marka halkaa waxaa ka muuqda mujtamaca waxa weeye dad waxhaysta iyo dad aan waxhaysan dadkii waxhaystaa way isku filan yihin dadka aan waxba haysaninna waa la qorayaa waa la istaysan yihinoo kaydka muslimiinta wax laga siinaya lama ogola qof bulshada dhexdooda ama ku cabsanaya ama ku qaawan ama ku gaajoonaya ama ku gurila waa intay maanta gaaladu isugu xariifiyaan dadka muslimiinta iyagii bay isugu celiyaan kan cashuurtiisii kan waxaa laga qaadayaa wixii mushaharkii uu qaataa badh la jaraya kan kale bilaa shaqada unbaa la siinaya halkii ay cuni lahaayeen iyagoo ay ka dhex siibi lahaayeen dee wax ka dhex siilaanna waa wax qarsoone gaalku wax ma ohan ma odhan karayne way qarsadaan laakiin way farsamaysanta saa daraaddeed bay odhanayaan bulshadu waa inay wada asturnaataa baahiyaha asaasiga ah halkana caalamu islaam iyo adduunyada saddexaad waxaan ay u bixiyeen iyo dadkii wax waa laga qaadaya kayd badani wuu jiraa laakiin qaarna aad bay u dhargayaan ilaa ay qarxi gaadhaan qaarna aad bay u gaajoonayaan ilaa ay dhulka ku dhagaan markaa sidanuu nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye wararta wixii dhaqasho ahe qofkan uu dhaqan laha joogeene wax dhuuni iyo dhar iyo qofkii uu ku asturnaado waa inaan la waayin wallahu aclam